taliyaha ciidanka booliska soomaaliya iyo magaalada muqdisho aan ka hiri qaar ku mid eh ciidamada booliska tartan quraan alkris ee u muddo saddex maalmood dareeri aanasayt oo ka tartamayeen boqoltumiafarta qur-aanka kariimka xiritaanka weyba ku qeybgalay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya wasiirka amniga culamo iyo saraakiil kale oo ciidanka booliiska ku tirsan tartanka weyba ku qeybgalay in ku badan boqol askari hanasayt oo abaalmare la siisaasaatowna la dalaacsi saduuse sheegay taliyaha hogaanka wacyigelinta booliiska soomaaliya tartanku wuxuu socday muddo saddex maalmooda waxaana isdiwaan gelisay boqolkonton iyo lix askari hase yeeshee waxaa gashay tartanka sagaashan iyo saddex askari natiijadii waxay noqotay waxaa boqolkiiba konton inka badan buunda keentay lixdan iyo sagaal askari waana la dallacsiiyey shahaado sharafna waa la guddoonsiinayaa dhammaan sagaashan iyo saddexda askari ee ka qayb gashay tartanka qaar ku mid a culimmada dalka oo ku qeybgalay xiritaanka tartanka iyo weybayo bogaadiyana ciidamada ku qeybgalay tartanka oona sheegay in yeetan eti isbedel dhiniga ciidankee tartan qur-aanka oo weliba ciidanka baliiska ay ku tartamaan kitaabka ilaahay waa wax aad iyo aad maarata sharaf weyn oo ah oo waxa maarata horumar oo alxamdulilaah waddankeena gaaray ciidankeena gaaray maamulkeena gaaray inay kitaabka ilaahay dadka ay ku tartamiyaan taas waxay daliil u tahay inay ku dhaqmaan inay shareecada islaamka ay tahay marta namarka koowaad ku dhaqanka ama xeerka soomaaliyeed inuu shareecada uu ku dhisan yahay baaraka allah fiikum marka alxamdulilahidanka soomaaliyeed waxay ku tartameen qur-aanka ilaahay oo la xifdisan yahay waxa la xifdisan yahay waa kitaab waa qaamuus dhan oo ilaahay soo dejiyey oo intaasoo suurad intaasoo xaraf intaasoo aayad ka kooban micnuhu waa maxay dadkaasu cilmiga bays ay ku dhisaan oo weynay leeyihiin waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu u barakeeyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya sulba axmed oo ka dambeyntii hadaliya sheegay in dhini kasta oo isbedeliyon ku suubeen ciidamada booliiska ciidanka booliiska soomaaliyeed shaqooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu xirfad walba uu leeyahay waxa aan maanta la dagaalamayna ee waddankeenna dhibaatada ku hayaana waa khawaarij khawaarijta maanta waddankeenna dhibaatada ku haysaana waxay ku qaldayso ee ugu badani waxay oy ku gabanayso ay ku dhex jirtaaye waxaa weeye waa diinteenna oy ka been sheegayaan inaan helno ciidan fahansan dhagaraha iyo meelaha ay ka xagaldaacinayaan ama ay ka dusinayaan maaragtay diinteenna saraakiil iyo ciidan fahansan oo ciidanka ku dhex jira inaynu helno aad bay u fiican tahay ujeedka iyo maaragtay aragtida aan ka lahayn markaan dhiiri gelinaynay ama aan abaabulaynay in aan ogaano ciidanka booliiska culimmada ku dhex jirta ee xufaadda oo nooc walba leh inaan ogaanno oon soo saarno oon bannaanka u soo saarno ujeedka ka dambeeyeyna waa kaas intaynaan gaadhin culimmadeennan waaweyn inaan hello horta kuwa halbowlayaasha sii jara oo ciidanka ku dhex jira oo beeniya oo u sheega ciidanka shaqada ku jira waxay iyagu ay ka mid yihiin nimankaasi waxay sheegayaan inuusan sax ahayn oo lagu soo gaadho markaa culimmadii ay ku soo gaadho waaweynayd ayaga oo maaragtay dhaawaca culimmaduna ay sii dhaawactirto